ururka la baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo lagu samaynayo howlgalka beddelaya ciidanka admis kaasoo loo bixiyey howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo eusom qaraarkan qabyada ah oo ay dowladda ingiriiska horboodiysay ayaa waxaa meel mariyey shan iyo tobanka xubnood ee golaha marka laga reebo hal dowlad oo ka aamustay oo ah maraykanka shirkan ayaa ku yimid si cagajiid ah waxaana uu dhacay iyadoo maalmo un ay ka harsan yihiin xiliyadii kama dambaysta ahayd ee uu ku ekaa howlgalka admis oo ah kow iyo soddonka bishan sii dhammaanaysa ee disembar sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay shirka waxa uu qaraarka qabyada ah u oggolaanaya ururka isku magacaabay midowda afrika ah inuu ilaa soddonka bisha janaayo soomaaliya geeyo labiyo toban kun lix boqol labaatan iyo lix askari oo ay ku jiraan kun iyo afartan askari oo boolis ah iyo in dib u eegis lagu sameeyo ciidamada admis si looga guuro magacoodii hore ee fashilmay looguna guuro magac cusub oo ah eusom ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee dowladda ingiriiska ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaraarkan uu si adag u xoojinayo taageerada uu golaha siiyo soomaaliya safiirka itoobiya u fadhiya qaramada midoobay ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka waxa uu ka sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada al-shabaab ay sii xoogaysanayso isagoo codsaday in ciidamada dowladdiisa lagu daro howlgalka ah balse taasi ma cadda ilaa iyo hadda muddada joogitaanka ah ay haystaan ciidamada shisheeyaha ee afrikaanta waa hal sano oo keliya waxaana khubarada ammaanka ay aaminsan yihiin kani inuu yahay iskudaygii ugu dambeeyey ee ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah loogu soo dirayo gudaha soomaaliya la taliyaha dhanka ammaanka ee xasan sheekh oo lagu magacaabo xuseen macalin ayaa shaaca ka qaaday inay haystaan fursad ay ku go'aamin karaan dalalka ciidamada ku biirinaya howlgalka cusub arrinkaasi ku dhawaaqideedana ay weli dhiman tahay waxaana uu intaa ku daray inuu tixgelintiisa leeyahay heshiiskii ankara ku dhex maray xasan sheekh iyo abiy axmed labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka isaga baxay kumanaan ciidamo ah markii dhaqaale loo waayay islamarkaana ay ku rafaadeen dagaalada joogtada ah ee ugu imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin